بsm الlh الرحmn الرaحيم alحamdu لlh رb العاalمين والصلاaة والسلام عlى رsuل الlh slى الlه عlyh وعlى آlه وصaحبه وsلم اllهma وفqna min الأqوال والأعmاl لma تحibه وترضى waxaa dersigeena caaw uu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo sideed iyo soddonaad ee suuratu lancaam waxaanu ku joogaa aayadda boqol iyo toddobiyo kontonaad allah waxau ihi subxaanah wa qaluu hadihi ancaamu waxarsun xijirun laa yaطcamuha إila man nashaau bizacmihim وأنعاam xurimat ظuhuuruha وأncaam laa ydkuruuna sma اllahi عlayha اftirاءa عalayh sayجزiihim bma kanuu yftaruun hadihi الآaيaaت waxay ka waramayaan mowduucii ay ka waramayeen aayaadkii ugu dembeeyey ee xalay aynu dhiganay waana suwar min iftirاءaati الmushrikiina wالradd عalayhm waa suwar iyo tusaalayaal ka mid ah been abuuradkii ay mushrikiintu alla subxaanahu wa tacaala ay ku been abuuranayeen iyo radinta arrintaa lagu radiyey ee allahu ku inkiray oo makhluuqaadku ilaahay abuuray subxaanah ayaa intay kala qaybqaybiyeen qaybna ay asnaamtooda u gaar yeeleen qaybna ay alle u nisbeeyeen waxaa kaloo ay sameeyeen inay taxliilka iyo taxriimkana ku kala qaybiyeen oo waxay doonaanna ay yidhaahdeen waa xalaal waxay doonaanna ay naftooda ka xarimeen iyadoon rabbi aan u xarimin wa qaaluu hadihi ancaamu waxarsun xijirun laa yadcamuha ila man nashaau bizacmihim halkan rabbi waxa uu kaga waramay inay odhanayaan kani waa xoolo iyo beero mamnuuca oo in lagu intifaaco la diiday oo la xarimay oo aanu afka saarayn ama ku intifaacayn cid aanu doonno mooye cid kale aanay u dhowaanayn marka taxriimkaas ay waxay doonaan xarimayaan waxay doonaanna xalaalaynayaan waa iftiraa'un cala allah waa been abuurad alla ay ku been abuuranayaan oo wax daliila aan lahayn waxaa kaloo aayaadkan ilaahay tabaaraka wa tacaala uu kaga waramay madaahira qudrati illaahi caza wajalla wa nicamihi calaa cibaadih madaahirta iyo muuqaallo tusinaya oo tilmaamaya ilaahay awooddiisa iyo nicmooyinka faraha badan ee uu ku galladaystay addoommada wa huwa aladii ansha'a jannaatin macruushaatin wagayra macruushaat والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه waxaa aayaadka alla uu ku tilmaamay waxyaabaha tusinaya ilaahay awooddiisa iyo qudradiisa dhammayska tiran inay ka mid tahay beeraha iyo basaatiinta kala duwan ee ilaahay uu abuuray iyo midhaha kala duwan ee ka soo go-aya ee dad iyo duunyaba la manaafacaadanayo kulu hada wuxuu daliil u yahay calى waxdaaniyati اllahi wa qudratih waxaa kaloo aayaadkan alla ku tilmaamay bayaanu maa xaramahu اllahu fi اlqur'an waxyaabaha muxaramaadka ilaahay qur'aanka ku xarimay iyo waxyaabihii yahuud hore looga xarimee towraad lagaga xarimay wax ka mida ayaa rabbi ku tilmaamay aayaadkan bayaanu maa xaramahu allahu fi lqur'aani calayna suma maa xaramahu cala alyahuudi fi towraa oo ta hore oo muxaramaadka qur'aanka laynoogu diiday ah waxa misaalu ah hadalka allah uu yidhi qul laa ajidu fiima uuxiya ilaya muxaraman calaa taacimin yطcamuh ila an yakuuna maytata aw daman masfuuxa aw laxma khinziirin fainahu rijsun aw fisqa uhila ligayr illahi bih waa muxaramaadka lagu tilmaamay qur'aanka wa cala aladiina haaduu xaramna kula dii dufurin wa min albaqari waalganami xaramna calayhim shuxuumahumaa taasina waa muxaramaadkii yahuud lagaga xarimay fi tawraat markii ay dulmiga faleen waxaa kaloo aayaadkan ku sugan alraddu calaa shubahi almushrikiina alwaahiyah radinta la radinayo shubhooyinka daciifkeen deliilka lahayn ee mushrikiintu ay cuskanayaan allah waxa u ihi sayaquulu aladiina ashrakuu low shaaa allahu maa ashrakna walaa aabaa'una walaa xaramna min shay kadalika kadaba aladiina min qablihim xataa daaquu ba'sana ilaahay aayaadkaa wuxuu ku tilmaamay burin la burinayo shubho ay cuskadeen kuwa mushrikiinta ah wax cilmi iyo deliilna aan ku dhisnayn oo waxay tahay inay yidhaahdeen waxa weeyaan haddii ilaahay dooni lahaa inaanaan shirki falin maanaan shirki falleen oo shirkiba maanaan samayneen ee ilaahay baa doonay iyadoo muraadkoodu uu yahay dee rabbi raalli buu ka yahay haddaanu raalli ka ahayn waa noo diidi lahaa inaanu shirki ama gaalnimo gallo marka caqli xumadooda waxay yacni waxa weeyaan isku xidhayaan ridaha rabbi iyo qadarka kowniga ah oo waxay leeyihiin marba hadduu alla qadaray oo uu doonay kownan wa qadaran raalli buu ka yahay saxna ma aha oo mashiicada kowniga iyo qadarka rabbi rido iyo raalli ahaansho kama laasimayo waayo wax alla waxa kownka ka dhacaya gaalnimo iyo islaamnimoba allaa qadaray dee walaa yardaa licibaadihi lkufra gaalnimona addoommadiisa rabbi raalli ugama aha haba qadaree ee iimaanuunbuu raalli uga yahay marka waxa kala duwan mashiicada sharciga ah waxa sharci ahaan rabbi inooga doonay oo bimacna almaxabati waalridaa waxa wanaagsan iyo iimaanka layna amray doonista alla uu doonay waa mashii'a sharciya oo raalli buu ka yahay waanu inaga rabaa inaynu samayno laakiin mashiicada kowniga ee qadariga ah wuu qadaray laakiin muqadaraadka ama maqduuraadka iyo waxyaabaha rabbi uu qadaray waxaanu raalli ka ahayn iyo wuxuu raalli ka yahayba waa leeyihiin oo dee iimaanka iyo khayrkiiyo wanaagga aada samaynayso ilaahay sharcanna waa kaaga doonay kownanna waa u qadaray markaa raallina waa ka yahay isagoo qadaray wanaag iyo iimaanka laakiin gaalnimada iyo shirkiga kownan wuu u qadaray laakiin sharci ahaan raalli ugama aha oo ilaahay waa inoo diidayba dee gaalnimo iyo shirki inaynu samayno walow waxyaabuhuu qadaray ou xukumay haba ka mid ahaado kufriga iyo shirkiguye allah markaa waxa u ihi qul hal cindakum min cilmin fatukhrijuuhu lana in tatabicuuna ila adanna wain antum ilaa takhrusuun qul falilaahi alxujatu albaaliga waxaa lagu xujeeye oo la yidhi waxaad leedihiin hadday run idinka tahay bal cilmiga tilmaamaya inuu rabbi raalli ka yahay keena oo soo saara kol haddaydan taa awoodin xujo ma haysaane xujada xeesha dheer leh rabbaa iska leh oo cudurdaar iyo waxaad ku marmarsiyootaan oo dhan xujada baliiqee goynasee jaraysa waa xujatullah qul falilaahi alxujatu albaaliga waxaa kaloo rabbi subxaanahu wa tacaala aayaadkan ku tilmaamay usuulu lmuxaramaati wa usuulu lfadaa'ili fi lislaam waxyaabaha muxaramaadka laynoo diiday usuushooda iyo waxyaabihii u waaweynaa iyo fadaaishiyo wanaagyada layna amray usuushooda iyo waxyaabaha u waaweyn oo usuusha muxaramaadka waxaa ka mid a qul tacaalow atlu maa xarama rabbukum calaykum anlaa tushrikuu bihi shay-a halkaa laga bilaabo muxaramaad waaweyn oo shirkigu ugu wen yahay baa lagu tilmaamay si aynu isaga ilaalinno sidoo kale ma'muuraad waaweyn ayaa layna amray oo ay ka mid tahay waxa weeyaan samafalkii labada waalid in loo samafalo oo xaqa labada waalid waa xaqa ku xiga xaqa ilaahay tabaaraka wa tacaala wa qadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaahu wa bilwaalidayni ixsaana marka manhiyaad waaweyn sida shirkiga iyo qatliga iyo fawaaxishta in la sameeyo iyo aklu maali lyatiim iyo manhiyaad waaweyn oo laynoo diiday baa aayaadkani ay xambaarsan yihiin sidoo kale ma'muuraad waaweyn oo layna faray sida biru lwaalidayn iyo alwafaau bilcuhuud wa kadalika iifaau lkayli walmawaasiin waltizaamu alcadl fi kuli alaxwaal wa mutaabacatu siraati almustaqiim waa ma'muuraad waaweyn oo layna faray oo aayaadkani ay xambaarsan yihiin ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaa kaloo uu tilmaamay ana maa anzla allahu min kitaabin fafiihi alhidaayah wa waciidu man khaalafah wuxuu ilaahay kutub soo dejiyey oo qur'aan ugu dambeeyey iyo kutubihii horeba sida towraad iyo injiil hanuun baa ku sugan waajibku uu yahay in la raaco waxa weeyaan ciddii khilaaftana waciid iyo goodii ayaa ku soo arooray ثuma aataynaa muusa alkitaaba tamaama clى aladii axsana watafsiila likuli shayi wahuda waraxmata lacalahum biliqaa'i rabbihim yu'minuun waa kitaabkii muuse lagu soo dejiyey towraad wa hada kitaabu anzalnaahu mubaarak kanna waa qur'aankii nasakhay kutubihii hore o dhan oo qur'aanka markii la soo dejiyey dabadeed wax alla wixii kitaab ka horeeyey camalfalkiisa waa la nasakhay oo waxaa lagu nasakhay kitaabka qur'aanka ah allah waxa u ihi subxaanah wa qaaluu waxay yidhaahdeen kuwii mushrikiinta ahaa haadihi tani ancaamun xoolo weeyi iyo waxarsun beer xoolaha iyo beertaasoo xijirun mamnuuca oo kuwo la diiday oo cidina aanay u dhowaan karin marka xijirun waa master waxaa lagu awilayaa wasfi wasfiga ayaa musanno noqonaya waayo masterka isaga lama tasniyeeyo lamana jamciyo macnuhu markaa waxau noqonayaa wa qaaluu waxay yidhaahdeen mushrikiintii haadihi tani ancaamun xoolo weeyi iyo waxarsun beer weeyaan xoolaha iyo beertaasoo xijirun ay maxjuuraani kuwo la manciyey oo la diiday in la manaafacaedsado ah oon afka la saarayn laguna intifaacayn kuwaasoo laa yadcamuhaa aanu dhandhaminayn oo aanu quudanayn ilaa man mid mooyaane kaasoo nashaa'u aanu doonno bizacmihim ay mutalabbisiina bizacmihim sheegashadooda xaal ay ku dheehan yihiin bay sidaa yidhaahdeen ujaara majruurka bizacmihim waxaa laga xaalaynayaa faacilka qaaluu oo waxay sidaa ku qowleen mutalabbisiina bizacmihim sheegashadooda baatilkaa xaal ay ku dheehan yihiin ayay yidhaahdeen quudan maayo oo cuni maayo afkana gelin maayo ciddaannu annaku doonno mooyaane oo min khadamati alawthaani wagayrihim kuwa asnaamta muriiddada asnaamta u khidmaynaya iyo kuwa lamidkaa mooyaane cid kale u dhowaan maysay yidhaahdeen xoolaha iyo beerahaas wa ancaamun waa maquululqowlkii baa weli socda wa qaaluu haadihi ancaamun waa maquulka yidhaahdeen wa ancaamun xurimat waa maquulka labaad wa ancaamun laa yadkuruuna sma allah waa maquulka saddexaad ilan qaali faacil iyo maquululqowl wixii lagu hadlay bay ayay qaadataa marka saddexdaa jumlaba waa maquulkii qaaluuda waxay yidhaahdeen weeyi marka waxaa kaloo yidhaahdeen waa ancaamun iyo xoolo weeyaan xoolahaasoo xurimat la xarimay duhuuruhaa dhabaradeeda oo haba la cuno cadkooda haba la cabacaanahooda lama raran karo laakiin lamana fuuli karo oo dhabarkooda waa la xarimay waxay markaa ishaaraysaa aayaddani tii inagu soo martay suuratulmaa'ida ee maa jacala allaahu min baxiiratin walaa saa'ibatin walaa wasiilatin walaa xaam jacaladaasina bimacnaa sharaca bay ahayd oo ilaahay ma jidayn oo wax ilaahay uu sharciyeeyo uu idmay ma aha xoolo inta la jeexjeexo dhagaha oo la calaamadiyo sanamka loo gaaryeelo la yidhaah looma dhowaan karo walaa saa'iba mid la sii daayey oo la yidhaahdo laguma intifaaci karo loomana dhowaan karo iyaduna ma jirto walaa wasiila mid xidhiidhisay oo da-a mucayan oo go-an oo iyagu ay tirsan jireen intaasoo da-ood hadday waxa weeyaan ay hashaasi dhasho nirgo ay isku xijisiiso waxaa loo calaamadinayaa ama loo gaar yeelayaa sanamka oo la agmari maayo loona dhowaan maayo walaa xaamin mid dhabarkiisa ilaaliyo oo alla u jideeyena ma jiro oo waa awrkii baarqabka ahaa ee geela ku jiray ee ilaa toban da-ood marka uu geela ka dhalo ay odhan jireen kani dhabarkiisa waa dhowray oo loo dhowaan maayo marka taasay aayaddu ishaarasaa oo macnaha waa ancaamun xurima duhuuruhaa waa baarqabkaa dhabarkiisa ilaaliye ee ay leeyihiin lama fuuli karo lamana raran karo oo agtiisa la mari maayo wa ancaamun waxay yidhaahdeen tani waa xoolo xoolaha oo xurimat la xarimay duhuuruhaa dhabaradeeda oo aan la raran karin lana fuuli karin oo dhabarkooda dhowray waa xaamigii iyo wa ancaamun waa xoolo ayay yidhaahdeen xoolaha oo laa yadkuruuna aanay ku xusayn ismaallaahi ilaahay magaciisa calayhaa ay calaa dabxihaa gowraceeda magaca alle aanay ku xusayn oo magac ilaahay ku gowrici maayaan magac sanam bay ku gowracayaan oo sanam ayay u gaar yeeleen marka saddexdaa jumlaba waa maquululqowl oo waxay yidhaahdeen xoolahan iyo beerahan waa mamnuucan cidi u dhowaanayn oon la dhandhaminayn waxay yidhaahdeen xoolahani waa kuwo dhabarkooda la xarimay oo la raran maayo lana fuuli maayo waxaa kaloo yidhaahdeen xoolahan magaca alle lagu xusi maayo magac sanam in lagu gowraco oo lagu xusa mooyaane waxaasoo dhan maxay u yidhaahdeen waa mafcuulu liajlihi yacni mafcuulun liajlihi weeyaan oo waa cillada ama sababkiie iftiraa'an liajli iftiraa'in been abuure dartii bay sidaa u yidhaahdeen calayhi ay cala allah ilaahay korkiisa ay ku been abuuranayaan oo waxaan alla xarimin iyo waxaanu alla odhan ayay odhanayaan sidaasaa alla wiidho ilaahay baa xarimay waa iftiraa'an cala allah allah waxa uu yihi sayajziihim ilaahay waxa uu ku abaalmarin doonaa bimaa kaanuu bisababi kownihim ahaanshahay ahaayeen sababkiisaa rabbi ku abaalmarin doonaa yaftaruuna kuwa ilaahay ku been abuurta ay ahaayeen kol hadday rabbi ku been abuurteen taa ilaahay jazaheed iyo abaalkeeda waa marinayaa oo dee cuquubo iyo cadaab culus baa uu marinayaa wa qaaluu waxay yidhaahdeen maa fii butuuni haadihi tani caloolaheeda waxa ku sugan dhexdeeda al ancaami ee xoolaha ah macnaha xoolaha kan calooshooda waxa ku sugan lab iyo dhadigba khaalisatun waxay u badhax tirantahay o xalaal u tahay lidukuurina labkayaga macnaha raggayagay xalaal u tahay wa muxaramun waa mid laga xarimay waxa xoolahan calooshooda ku jira calaa aswaajina haweenkayagana waa laga xarimay wa in yakun hadduu ahaado huwa maa fii butuuni haadihi alancaam xoolaha calooshooda waxa ku jiraa hadduu ahaaday maytatan bakhti hadduu ahaadayna fa hum iyagu rag iyo dumarba fiihi kaa dhexdiisa shurakaa kuwo wadaagaya weeyi oo macnaha waxay odhanayaan xoolaha waxa uurkooda ama calooshooda ku jira labiyo dhadigba nolol hadduu ku dhasho cidda ku intifaacaysa ee cadkooda cunaysa ee caanahooda cabbaysa waa rag uun dumar waa ka caagan yihiin waana ka xaaraan haddiise bakhti uu ku dhasho oo dabeed ay cunaan oo doonaan inay cunaan cadkeeda taasi markaa kol hadduu bakhti ku dhashay way wadaagayaan oo rag iyo dumar waa u siman yihiin oo uma kala soocna sayajziihim ilaahay waa ku abaalmarin doonaa kuwa wasfahum tilmaantooda beenta ah ee waxay doonaanna ay xalaalaynayaan waxay doonaanna ay xarimayaan ilaahay waa ku abaalmarin doonaa oo abaalkooda iyo cuquubadooda waa marin doonaa waayo innahu ilaahay xakiimun waa mid xikmad badan oo caliimun ogaal badan jamalku waxa uu ka odhanayaa futuuxaatulilaahiyaha sayajziihim allahu jazaa'a wasfihim marka wuxuu ishaarayaa wasfa waa calaa xadfi mudaaf oo sayajziihim wasfahum ay jazaa'a wasfihim macnaha tilmaantooda beenta ah abaalka ka dhasha wuu ku abaalmarinayaa weeyaan macnuhu marka waxau yihi sulaymaan aljamal sayajziihim allaahu ilaahay waa ku abaalmarin doonaa jazaa'a wasfihim tilmaantooda ay tilmaameen abaalkeeda waa ku abaalmarin doonaa limaa dukira waxaa la soo sheegay ay ku tilmaameen bitaxliili waataxriim xalaalayn iyo xaaraantinimayn fa wasfuhum maa dukira waxaa la soo sheegay xoola iyo beeraba tilmaantay ku tilmaameen bimaa dukira waxaa la soo sheegay xalaal ahaan iyo xaaraan ahaanba dembun waa dembi fasayajziihim allaahu jazaa'ahu dembigaa markaa ay galeen abaalkiisa ilaahay waa ku abaalmarin doonaa oo waa ku abaalinayaa marka macnuhu waxa weeyaan wasfahum maa dukira bimaa dukira yacni maa dukira waa wixii lasoo sheegay dee xoola iyo beera iyo noocyo kala duwan iyo uurka waxa ku jira ahaa bimaa dukira waa axkaamtay saarayeen ee xalaal iyo xaaraan ay waxay doonaanna xalilayeen ay lahayn waa noo xalaal waxay doonaanna ay xaaraantinimaynayeen marka muraadku waxa weeyaan sayajziihim allahu wasfahum ay jazaa'a wasfihim maa dukira bimaa dukira ilaahay abaalkooda ayuu ku abaalmarin doonaa ku habboon tilmaanta ay waxyaabaha lasoo sheegay ku tilmaameen waxaa lasoo sheegay oo ah inay yidhaahdaan waa xalaal ama waa xaaraan siduu ilaahay aayaddii kaleba ugu yidhi walaa taquuluu limaa tasifu alsinatukum alkadiba hada xalaalu wahada xaraam litaftaruu cala allahi alkadib ina aladiina yaftaruuna cala allahi alkadiba laa yuflixuun ilaahay waxau yidhi ha odhannina carabadiinnu waxay tilmaamayaanee beenta ah ha ku odhannina kani waa xalaal kanna waa xaaraan si aad ilaahay ugu been abuurataan oo waxaan ilaahay xalaalaynna aydaan u xalaalayn waxaan ilaahay xariminna aydaan u taxriimin oo macnaha iftiragaasi aydaan ugu dhicin waayo kuwa been abuurtaa ma liibaanaan guulna ma gaadhaan allah waxau idhi markaasa yajziihim ilaahay waxa uu ku abaalmarin doonaa kuwaa waxay doonaan xalaaleeyey waxay doonaanna xarimay wasfahum ay jazaa'a wasfihim tilmaantooda beenta ah abaalkeeda ilaahay waa ku abaalmarin doonaa oo yacni tilmaantaa ay waxyaabaha lasoo sheegay xalaal iyo xaaraan ku tilmaameen jazaheed iyo abaalkeeda ilaahay waa siin doonaa waayo innahu xakiimun caliim ilaahay waa xikmad badane ogaal badan qad khasira alla lehe dhab ahaan bay u khasaareen aladiina kuwii qataluu laaye awlaadam ubadkooda safahan ay liajli safahin caqli xumo iyo maangaabnimo dartood kuwii u dilay ubadkooga bikayri cilmin cilmi la-aanna ku dilay waxa weeyaan alla ilaah waa khasaareen waayo ubadka waa layn jireen oo kaanuu yaqtuluuna alawlaada khawfa alfaqri waalbanaata khawfa alcaar inamada waxay u layn jireen caydhnimo ay ka cabsanayaan hablahana waxay u layn jireen ceeb ay ka baqanayaan iyagoo nool bay xabaal ololin jireen oo aasi jireen kuwaasi waa khasaareen baa rabbi uu yidhi subxaanah qad khasira waa khasaareen aladiina kuwii qataluu laaye awlaadam ubadkooda safahan liajli safahin caqli xumo darteedna u dilay bikayri cilmin cilmi la-aanna ku laayey waa khasaareen kuwaas oo waxaramuu xarimay maa rasaqahum allah wuxuu ilaahay ku arsaaqayna kuwaa xarimay alla ilahe waa khasaareen oo wixii ilaahay ku arsaaqay xoola iyo beeraba ayaa waxay doonaan ay xarimeen maxaanay u xarimeen iftiraa'an liajli iftiraa'in been abuura dartii cala allaahi alle korkiisa ay ku been abuuranayaan oo waxaan ilaahay xalaal iyo yacni aan u xalaalayn ayay xalaalaynayaan waxaan u xariminna waa xarimayaan oo taxliilka iyo taxriimka ay tilmaamayaan waa been abuurad iyagu ay sameeyeen ilaahayna uu beri ka yahay ilaahay waxau idhi qad dalluu alla lehe dhab ahaan bay kuwaasi u hallaabeen oo wamaa kaanuu mabay ahaanin muhtadiina kuwa hanuunsan wa huwa aladii ansha'a jannaatin wa huwa rabbi aladii waa allaha ansha'a abuuray jannaatin beero iyo basaatiin beerahaasoo macruushaatin la cariisheeyey iyo wakayra macruushaatin kuwa aan la cariishayn macnaha waa beeraha la cariisheeyey kuwa waxa weeyaan geedaha yacni aan dhulka kuwaan iyagu jirrida ay ku qotonsadaan lahayn laakiin u baahan sida canabka oo kale in loo dhiso dhisme waxa weeyaan uu koro oo uu fanto oo dushiisa uu ku goglamo khayru macruushaadkuna waa geedaha iyagu jirrida ay ku qotonsadaan leh ee aan dhismo u baahnayn wax loo dhiso ay koraan ama ay fantaan oo dushooda ay waxa weeyaan isku ballaadhiyaan wa huwa rabbi aladii waa allaha ansha'a abuuray jannaatin beero beeraha oo macruushaatin cariish loo dhisay raar ama dhis waxa weeyaan dee cinabkii oo kale uu koro oo korkiisa waxa weeyaan uu isku fidiyo wa khayra macruushaatin iyo kuwa aan cariish loo dhisin oon u baahnaynba raar iyo dhis loo sameeyo oo iyagu iskood isu taagayo oo jirrid ay ku qotonsadaan leh wanakhla iyo timirtii baa alla u abuuray iyo wazaraca zaracii oo midhihii la beeranayay ah oo zaracuna waa midhaha ama xabuubka yacni waxa weeyaan wixii midho leh ee la quudanayo sida garowgii iyo gallaydii iyo qamadinkii iyo waxyaabihii la midkaa weeyaan zaraci waa jamiicu alxubuub midhaha la quuto ee aadamihii uu cunayo oo dhan wannakla timirtii baa ilaahay abuuray iyo wazaraca zaracii ayaa rabbi subxaanahu wa tacaala uu abuuray oo midhihii iyo xubuubkii la beeranayey mukhtalifan xaal uu yahay miduu kala duwan yahay zaraca iyo geedaha timirta ah ukuluhu ay ma'kuuluhu waxa laga cunayee midhaha ah oo ukul waa bimacna alma'kuul waana midhihii unbaa loo jeedaa waxaa laga cunayaa geedaha dee waa midhaha ka soo go-aya marka mukhtalifan xaal uu yahay miduu kala duwan yahay ukuluhu ay ma'kuuluhu midhaha laga cunayaa uu kala duwan yahay wazaytuuna zaytuunkiina ilaahay waa abuuray iyo warumaana rumaankii mutashaabihan xaal uu yahay mid isku eg eg rumaankiiyo zaytuunku dee xaggii caleenta iyo muuqaalka guud iyo wakayra mutashaabihin xaal uu yahay midaan isku ekayn xagga dhadhankii iyo tacmigii kuluu cuna ayaa rabbi uu yidhi min samarihi kaa la soo sheegay iyo beeraha iyo basaatiinta midhihiisa cuna idaa asmara marka uu midheeyo oo wa-aatuu bixiya oo siiya xaqahu xaqiisii ku waajibayna siiya cidda mutaysatay yowma xasaadihi goyntiisa maalintiisa macnaha maalinta la goosanayo ee hadhuurkii iyo arabixidiiyo waxyaabihii la midka ahaa la goynayo xaqii ka waajibay ee sakada ahaa siiya ciddii mutaysatay oo waxyaabahan kale la sakeeyo waxa la eegaa xawalaanulxawl inuu sanadku ka soo wareego laakiin hadhuudhkan iyo midhahan la beeranayo sanad looma eego ee gu'itaan baa loo eegaa maalintaa beerta lasoo jarayo ayuunbaa wixii sako goys gaadha la sakaynayaa maalintaasaa xawlkeeda ah la goynayo ilaahay waxau idhi walaa tusrifuu markaa cushri baa laga bixiyaa haddii roobka samada beertu ay ku baxday iyo madarka oon tacab iyo dhidid iyo juhdi kale aanu ku bixin gacan iyo dadaal haddii lagu waraabiyana nisful cushri oo toban meeloodow meel badhkeed ama toban meeloodow meel roobka samada hadday ku baxday haddii juhdi iyo tacab galayna waa nisful cushri oo toban meeloodow meel badhkeed baa ka go-aya walaa tusrifuu ha ku xadgudbina baa alla uu yidhi waayo innahu alle laa yuxibu ma jecla almusrifiina kuwa xadgudba oo xaqa aad ka bixinaysaan ha ku xadgudbina hana ku talax tegina oo dee wixii ka waajibay iyo wixii sadaqaada ka bixiya laakiin nafaqaadkoodu cidday idinku waajibtay waxay cuni lahaayeen dee ha ka bixinina ilaan waad ku dambaabaysaan haddaad dayacdaan dadkaad mas-uulka ka ahaydeene wa min al ancaami ey wa anshaa ilaahay waxa uu ka abuuray min al ancaami xoolaha xaggoodiina wuxuu ka abuuray xamuulatan kuwa la rarto ay saalixun lian yuxmala calayha u suubada in wax la saaro oo wax lagu raro amaba la fuulo oo dee gaadiid laga dhigto ama wax lagu rarto oo xamuula waa bimacna alxamli oo saalixun lilxamli calayha waxay u suubataa in wax lagu raro oo gaadiid laga dhigto marka wa anshaa allah wuxuu ka abuuray min al ancaami xoolihii nicmoolaydaa xaggooda wuxuu ka abuuray xamuulatan kuwa la rarto oo wax la saaran karo lagu raran karo lana fuuli karo dee sida geeli oo kale wa farshaa iyo kuwa aan la raran karin oo kuwa rarku aanu suurtagal u ahayn oo gogol oo kale ah macnaha farshi waxaa loo yidhi dhowaanshaha dhulka ay u dhow yihiin bay dhulkii gogol oo kale u yihiin oo jalaaluddiin asuyuuti waxaa odhanayaa wa farshan sumiyat farshan liannaha kalfarshi lilardi lidunuwiha minha xoolaha kuwan aan la raran karayn sida adhiga oo kale waxaa farshi loogu magacaabay waayo dhulkiibay gogoloo kale u tahay dhowaanshahay dhulka u dhowdahay darteed waa wax dhulkii u dhow gogoloo kalea lagu tilmaamay marka nimcooleydii waxaa laga abuuray xamuulatan yacni kuwa la rarto iyo wafarsha kuwa gogoloo kale oo macnaha dhulka u dhow oo aan la raran karayn sida adhigii oo kale kuluu cuna baa alla widhi mimaa kii xaggiisa wax ka cuna rasaqakum allah ilaahay uu idinku arsaaqay oo walaa tatabicuu ha raaraacina khutuwaati shaytaan shaydaanka wadiiqooyinkiisa iyo waddooyinkiisa ha raacraacina waxaa ka mida waddooyinka shaydaan dee taxliilu maa xarama allah wa taxriimu maa axallahu allah in wixii alla u xarimina uu xalaalaynayo wuxuu xalaaleeyena uu xarimayo oo xoolahaad kala qaybiseen ee qaybna waa xaaraan qaybna waa xalaal aad tidhaahdeen dee waa min khuduwaati shaytaan markaa kuwaa raacina yacni waddooyinkaa shaytaan xalaashiyo xaaraanta ha kaga dayanin oo ha ku raacina waayo inahu shaytaan lakum idinka wuxuu idin yahay caduwun cadow cadowgoo mubiinun ay bayinu lcadaawati cadaawaddiisu ay caddahay hamaaniyata aswaaj ama bilaabo oo jumlo cusub ka dhigo wa ansha'a hamaaniyata aswaaj sideed nooc baa rabbi abuuray oo nimcoolaydii ka mid ah xoolahaynu dhaqanayna geel iyo adhi iyo lo oo mid walba waa laba ama waxaad tidhaahdaa waxaa laga beddelayaa wa min al ancaami xamuulatan wa farshan oo nimcoolaydii rabbi wuxuu ka abuuray xamuulatan wa farsha kuwo la gaadiidsado oo la rarto sida geelii iyo kuwo aan la raran sida adhigii hamaaniyata aswaajin ka beddelo nimcoolayda xaggeeda rabbi wuxuu ka abuuray sideed nooc waa markaad ka dhigto beddel xamuulatan iyo farshan aad ka beddesho ama ficil cusub u soo qadaroo jumlo bilaabana soo cusub ka dhigo wa ansha'a ilaahay wuxuu abuuray hamaaniyata aswaajin noocyo sideeda alla u abuuro xoolihii ama nimcoolaydii ka mid ah min adda'ni idaha xaggoodii alla wuxuu ka abuuray ithnayni laba waa labiyo dhadigo dee waxa weeyaan waa laxdii iyo wankii wa min almaczi riyaha xaggoodiina rabbi waxa uu ka abuuray ithnayni laba waa labkiiyo dhadigiiyo dee waa orgigii iyo ridii qol waxaad tidhaha nebi maxamedow aahakarayni ma labada labka ah ee wanka iyo orgiga ayaa xaramo rabbi u xarimay amil unsayayni mise labada dhadiga ah ee laxda iyo rida labada kuu xarimay ma labada lab mise labada dhadig amaa mise shay buu rabbi xarimay kaasoo ishtamalad ay koobsatay calayhi maaga arxaamul unsayayni labada dhadig ee ridaa iyo laxda raximkooda iyo makaanadoodu ma waxay koobsadeen ee yacnii ilmogaleenkooda ku jira ma kaasuu xarimay macnaha ma labada lab buu xarimay mise labada dhadig mise labadaa midna maahee waa waxa raximka ku jira labiyo dhadig kuu doona ha noqdee waa keeka u xarimay bal ii sheega nabbi-uunii bal iiga warrama bicilmin cilmi igaga warrama arrintaa in kuntum haddii aad ahaateen saadiqiina kuwa ka run sheegaya waxaad ku andacoonaysaan ee taxriimka iyo xaaraannimada ah bal cilmi haddaa haysaan ii caddeeya oo ii sheega ku dheh wa min alibili ay wa ansha'a waxa uu rabbi ka abuuray min al ibili geela xaggiisiina itnayni laba lab iyo dhadigoo waa awrkiiyo hashii wa min albaqari lo-da xaggeediina wuxuu ka abuuray itnayni laba waa labkiiyo dhadigii oo waa saci iyo dibigii qul waxaad haddaba ku tidhaha nebi moxamedow aahakarayni ma labada labka ah oo awrka iyo dibiga ah ayaa xaramo rabbi u xarimay amil unsayayni mise labada dhadigga ah ayaa ilaahay xaaraantinimeeyey oo saca iyo hasha ah amaa mise shay waa am iyo maa oo laysku idqaamay amaa mise shay buu xarimay kaasoo ishtamalad ay koobsatay calayhi maaga arxaamul unsayayni labadaa dhadig raximyadoodu ma waxay koobsatee uurkooda ku jira ayuu rabbi xarimay lab iyo dhadig kuu doona ha noqdee bal hadda sheega am kuntum mise waxaad ahaateen shuhadaa kuwa goobjooga miyaa ahaydeen id waqti wasaakum allaahu alla idinkula dardaarmay bihaadaa ay bihaada taxriim xaaraantinimayntan aada xaaraantinimaynaysaan ilaahay markuu idinkula dardaarmuu idin amrayey ma idinkaa goobjoog ahaa oo xaadir ahaa macnaha dee waa asabr wataqsiim oo ama sidaa ama sidaa unbay noqon lahayd in alla intii ixtimaal iyo suurtagalnimo ay ku soo aroori lahaydoo dhan ayaa la weydiiyo albaabkeeda laga xidhay intaa midna haddaanay ahayn waxa soo hadhay waa firye iyo iftiraa alla lagu been abuuranaya uun oo wax kale baaqi ma aha faman adlamu yaa ka dulmi badan baa alla uu yidhi subxaanah minman ruux yaa ka dulmi badan kaasoo iftaraa ku been abuurtay cala allaahi alle kadibaa been ku abuurtay liyudilla si uu u lumiyo annaasa dadka bikayri cilmin cilmi la-aan si uu ugu lumiyo ina allaha alla laa yahdi ma hanuuniya alqowma qolada aldaalimiina ee daalimiinta ah jalaaludiin asuyuuti waxa uu odhanayaa su-aalaha aayaddaas markuu fasirayo qul aadakarayni ilaa aakhirka wuxuu odhanayaa almacnaa min ayna jaaa ataxriimu macnaha muraadkee loo jeedaa waxa weeye xaaraantinimayntaad wax xaaraantinimaynaysaa aada xaaraantinimaynaysaan halkay ka timid waa halkee fa in kaana min qibali adukuura haddii xaaraantinimadu ay ka socoto xagga labnimada dee fa jamiicu dukuuri xaraam lab oo dhammi xaaraan buu noqonayaa hadda manay wada xarimina ogow way kala saareen aw il unuusa xagga dhadignimada hadday xaaraantinimo ka imanaysana dee fa jamiicu linaah dhadig oo dhammi xaaraan buu noqonayaa kamanay dhigina hadda waa kala saareen aw ishtimaalu raximi haddii raximku waxa uu koobsaday ee aydaan arkayn ogaan la-aanta aydaan ogeyn waxa ku jiraa labiyo dhadigka uu yahay taxriimkiiyo xaaraantinimadu taa hadday ku xidhan tahayna dee fa zawjaani labadii noocba muxaram bay noqon lab iyo dhadigba dee fa min ayna takhsiisu haddaba gaaryeeliddu halkay ka timid weeyaan macnihii muraadku markaa nimanka waxa xujadooda lagu soo afjaray oo ay ku afgo-een oo ay daliil iyo meelay ka baxaan ku waayeen dee su-aalaha la weydiiyey markaa waxa meesha ka caddaatay uun jiha taxriim oo wax lagu gaar yeelo oo daliilihi meesha ma taalle eh waa uun hawadooda iyo kolba iyagu siday doonaan waayo wax jiho gaar leh hadduu yahay dee ama labkoo dhan bay xarimi lahaayeen ama dhadig oo dhan bay xarimi lahaayeen ama labadaba way wada xarimi lahaayeen laakiin hawadooda iyo shahawaadkooga ayay ku kala qayqaybsanayaan oo waxay doonaanna ay odhanayaan waa xalaal waxay doonaanna waa xaaraam marka waa walaa taquuluu limaa tasifu alsinatukum alkadiba haadaa xalaalun wa haadaa xaraamun litaftaruu cala allaahi alkadib allah waxau ihi qul waxaad tidhaha nebi muxamedow laa ajidu ka heli maayo fii maa kii dhexdiisa uuxiyo la ii waxyooday ilaya aniga muxaraman mid la xarimay ka heli maayo dhexdiisa calaa taacimin mid wax cunaya laga xarimay kaasoo yadcamuhu cunaya oo quudanaya ka heli maayo waxyigii la ii waxyooday dhexdiisa mid ka cunaya cunitaankiisa loo diiday oo laga xarimay ilaa an yakuuna inuu ahaado mooyaane madcuumka ama kaa la quudanayaa maytatan bakti oo markaa dee waa muxaram isagu waana maa maata bigayri dakaatin sharciya gowrac sharciya wixii yacni la-aantii wixii ku dhintay iyadoo gowrac sharciya aan la gowricin wixii naftu ka baxday baa la yidhaha meyta marka ilaa an yakuuna inuu ahaado mooyaane madcuumkaasi meytatan bakti oo dee isaga waxaan ka helayaa wixii la ii waxyooday meydkaasi inuu muxaram yahay aw daman ama dhiig inuu ahaado mooyaane dhiiggaasoo masfuuxa la shubayo yacnii dhiig la shubay waxa weeyaan inuu ahaado mooyaane waxaa looga jeedaa macnaha shubmaya oo dareero ah oo dhiiggii fadhiyey ee waxa weeyaan dee beerkii iyo beeryartii iyo dee xaaraan maahe waa xalaal oo wayna ka cunna laakiin dhiigga qulqulaya ee shubmaya sida neefka dee xoolaha marka la gowraco dhiigaa kasoo butaacaya oo kale aw daman masfuuxa ama dhiig la shubay inuu ahaado mooyaane macnaha dhiig dareero ah aw laxma khinziirin ama doofaar hilibkii inuu ahaado mooyaane fa innahu madkuurkan lasoo sheegay oo damiirku mufradba ha ahaado laakiin saddexda jamacaa madkuurnimo ayuu ugu noqon waayo damiirka marka madkuurnimo loo celinayo waa isugu mid marjicu mufrad iyo musaniya majmuuckuu doonaha noqdo waayo madkuurnimo ugu noqonaya ka lasoo sheegayna mid iyo laba iyo saddexba waa noqon karaa iminka waa saddex oo baktiga iyo dhiigga shubmaya iyo hilibka doofaarka fa innahu laxmu khinsiirkana waa loo celiyey laakiin waxaa kasii fiican kulligood in loo wada celiyo qurunka iyo xaaraannimadu waa ku wada dhacaysaa marka fa innahu maxaa yeelay madkuurka lasoo sheegay oo baktigii iyo dhiiggii iyo hilibka doofaarkaba ihi rijisun waa qurun iyo xaaraan aw fisqan aw ilaa an yakuuna fisqaa iyo inuu ahaado mooyaane madcuumka la cunayaa mid daacad ka baxa ay ilaa an yakuuna sababa fisqin iyo inuu kaa madcuumka ee la quudanayaa uu noqdo daacad ka bax mid u sababa oo sababkii inuu ahaado mooyaane kaa daacad ka baxa sababaya oo uhilla loogu dhawaaqay ligayrillaahi alla cidaan ahayn bihi ay bidabxii gowriciisa waa kii lagu gowracay magac aan ka alla ahayn kaa mooyaane oo isaguna waa daacad ka bax iyo xaaraan bakhtiga oon afka la saarayn allah waxau ihi faman idura haddaba qofka loo dhibaato geliyo ilaa akli shayin min tilka almuxaramaat muxaramaadka la soo xusay wax ka mida cunitaankeeda qofka loo dhibaato geliye daruura u qabato hayra baaqin mid gardaroonayo dulmi falaya hayrkii xaal uu yahay yacni midaan gardaroonayn oo yacni dulmi iyo gardarro waxa weeyaan aan samaynayn walaa caadin ay walaa hayri caadin iyo mid xadgudbaya hayrkii xaal uu yahay oo midaan xadgudbayn oo yacni daruurada xadkeedii iyo qadarkeedii aan dhaafinayn fa inna rabbaka rabbigaa nebi maxamedow ghafuurun waa mid u dembi dhaafis badan kaasoo ay limaa akala dee wixii uu cunay ee xaaraanta ahaayee naftiisa uu ku badbaadiyey alla waa u dhaafayaa raxiimun waa mid u naxariis badan oo naxariistu u naxariistay waxaa ka mid a wixii loo diiday in loo banneeyey waa min raxmat illaahi bihi allah waxau ihi wacala aladiina kuwii korkooda haaduu yahuudoobayna xaramnaa waxaanu ka xaaraam yeelay kulla dii dufurin ciddi mid u saaxiiba dhammaantii sida geel iyo gorayadii oo kale wa min albaqari lo-da xaggeeda iyo walkhanami adhiga xaggoodana xaramnaa waxaanu ka xarimna calayhim korkooda nimanka yahuudeed shuxuumahumaa baruurtoodii oo adhiga iyo lo-dana baruurtoodii jiidhka waa loo banneeyey baruurtoodii baa laga xarimay ilaa maakii mooyaane xamalad ay qaado duhuuruhumaa dhabaradooda oo baruurta dhabarka la socota mooyaane iyada waa loo banneeyey awil xawaayaa ama midhiciradoodu baruurta ay qaadaan mooyaane oo midhicirada wixii baruur la socotana waa loo banneeyey aw maa ama shay mooyaane kaasoo ikhtalada ku dheehmay bicadmin laf oo laf wixii ku dheggan ee ku dheehmay ee baruurana waa loo banneeyey ha yeeshee baruurta saafiga ah waa loo diiday oo looma ogolaan ilaahay waxau ihi daalika ay daalika taxriim xaaraantinimada waxyaabaha nimanka yahuudeed laga xarimay jazaynaahum waxaanu ugu abaalmarinoo ugu ciqaabnay bibagyihim bisababi bagyihim xadgudubka iyo dulmigay galeen dartii oo markii hore waxyaabahani dee xalaal bay u ahaayeene markay dembaabeen ee dulmi badan galeen baa lagaga xarimay ciqaab lagu ciqaabayo darteed fa bidulmin min aladiina haaduu xaramnaa calayhim tayibaatin uxillat lahum waa kii aayaddaa kale rabbi ku yidhi dulmigay kuwii yahuudeed faleen dartii ayaa waxyaabo wanaagsanaa oo markii hore loo xalaaleeyey looga xarimay sida kuwa aayaddan ancaam ay tilmaamayso allah waxau idhi wa innaa anagu la saadiquuna kuwa run sheegayaanu nahay oo laysa alamru kamaa yazcumuuna iyagu siday ku andacoonayaan arrinku maahee waa sidaa aanu xukunnay ayaa run iyo xaqiiqo ah allah waxau ihi fain kadabuuka haddaba nebi maxamedow hadday ku beeniyaan faqul waxaad ku tidhaahdaa rabbukum rabbigiin duu raxmatin naxariis mid u saaxiiba weeyi naxariistaoo waasicatin ballaadhan walaa yuraddu lagamana celiyo ba'suhu ilaahay cadaabkiisa iyo dhibkiisa cani ilqowmi qoladii xaggeeda qoladii almujrimiina ee xumafalayaasha ahayd marka waa tarkiibun wa tarhiibun waa jeclaysiin jannada la jeclaysiinayo iyo cabsigelin cadaabka lagu cabsigelinayo liyakunuu bayna alkhawfi waalrajaa allah waxau ihi sayaquulu waxay odhan doonaan aladiina wixii ashrakuu shirkiga falay ee shirkiga sameeyey ilaahay cid kale cibaadadiisa la wadaajiye waxay odhan doonaan low shaaa allahu alla hadduu dooni lahaa maa ashraknaa maa ashraknaadaa laga fahmayaa mutacalaqa iyo mansuubka mashiicada ee ay cadama ishraakina ayay mashiicada ku dhacaysa marka low shaaa allaahu alla hadduu dooni lahaa ma doonina cadama ishraakina shirki samayntaiyada la-aanteed macnaha inaanaan shirkiba samayn hadduu rabbi dooni lahaa ma ashraknaa mabaanaan shirki falleen oo shirki maanaan samayneen annaga iyo walaa aabbaa'una aabbayaashaya toona walaa xaramnaa manaanaan xaaraantinimayneen min shayin ay shay a waxbaba alla hadduu dooni lahaa inaanaan shirki samayn manaanaan shirki samayneen annakiyo aabbayaashayaba waxbana maanaan xarimneen maxay u wadaan hadalka laakiin allaa doonay sidaa darteed baanu u samaynay waxaana meesha ku jirta kol hadduu rabbi doonay raalli buu ka yahay haddii kale waa noo diidi lahaa allah waxau yihi kadalik ay kamaa kadaba haaulaa kuwaasi siday xaqa iyo adigaba kuu beeniyeen ayaa kadaba ay u beeniyeen aladiina kuwii min qablihim iyaga ka horreeyeen ay rusulahum siday nebi moxamedow kuwani kuu beeniyeen ayay gaaladii ka horraysana ambiyadii loo diray u beeniyeen oo arrintani uguma horreeyaane waa looga horreeyey xataa daaquu ilaa ay dhandhamiyeen ba'sanaa cadaabka yaga qul waxaad ku tidhaa nebi moxamedow hal cindakum agtiinna ma ahaaday min cilmin ay cilmun cilmi ma ahaaday agtiinna oo dabeed fa tukhrijuuhu aada noo soo bixisaan cilmigaa lanaa annaga bal hadda wax cilmi ah oo caddaynaya waxaad ku andacoonaysaan iyo shirkiga rabbi inuu raalli ka yahay ma haysaan si aada noogu soo saartaan dee kol haddaanay hayn macnaha iyo maqsuudku waxa weeye in tattabicuuna ay maa tattabicuuna ma raacaysaan ila danna mala mooye wax kale ma raacaysaan wa in antum ay ma antum idinku maydaan ahaanin ilaa takhrusuuna kuwa malaynaya oo mala awaalaya oo xaqa beeninaya mooye wax kalaba maydaan ahaanin halkan rabbi wuxuu ku tilmaamay sayaquulu ladiina ashrakuu inay odhan doonaan suuratu naxlina waxaa lagu sheegay inay yidhaahdeenba ficlan oo inoogu iman doonta oo sayaquuludaa alla uu yidhi way odhan doonaan waayo rabbi waa ogyahay waxaa iman doona ficlan waa dhacay oo suuratu naxli ayaa alla waxa uu ku yidhi wa qaala aladiina ashrakuu low shaaa allahu maa cabadnaa min duunihi min shay naxnu walaa aabaa'una walaa xaramnaa min duunihi min shay kadalika facala aladiina min qablihim fahal cala arusuli ila albalaaqu lmubiin waxay yidhaahdeen kuwii shirkiga sameeyey alla hadduu dooni lahaa inaanaan cid kala caabudin maa cabadnaa min duunihi min shay yacni waxaa loo soo qadarayaa ay cadama cibaadatinaa hayrahu hayrkii inaanaan caabudin hadduu rabbi dooni lahaa dee maa cabadnaa min duunihi min shay alle sokodii wax kaleba maanaan caabudneen laakiin edabdaradooda waxay leeyihiin allah doonay oo raalli kaa sidaasaanu u caabudnay marka maa cabadnaa min duunihi min shayin naxnu walaa aabaa'una alla hadduu dooni lahaa cid kale inaanaan caabudin annakiyo aabbayaashaya toona cid kale maanaan caabudneene isagaa sidan aanu samaynana doonay walaa xaramnaa min duunihi min shay isaga sokadiina wax kale maanaan xarimneen laakiinse isagaa doono raalli ka ah ilaahay waxau ihi kadalika facala aladiina min qablihim sida kuwaasi sameeyeen unbaa kuwii ka horreeyeyna ay sameeyeen fahal cala arusuli ila albalaaqu almubiin oo rususha korkooda miyay ahaatay gaadhsiin cad mooye wax kale maya wax kale ma saara gaadhsiintiina waa guteen oo kamay gaabin kadalika kadaba aladiina min qablihim altakdiibu munsabun calaa qowlihim ana allaha raadin can shirkina walaysa cala almashii'ati liannaha xaqun yacni waxa weeyaan takdiibka iyo beeninta kadalika kadaba ilan kadalikadu waa mila dalika takdiibi beenintay kuwani beeniyeen oo kale ayaa kuwii ka horreeyena ay beeniyeen marka beenintaasi waxay ku dul dhacaysaa waa odhaahday yidhaahdeen shirkiga aanu samaynana ilaahay baa raalli ka ah taasaa beentood ah laakiin kuma dhacayso mashiicada ay yidhaahdeen low shaaa allaahu waayo mashiicadu waa xaq waxaa looga jeedaa waataynu hore u tilmaannayoo mashii'adu waa kowni iyo sharci mashii'ada sharcigii de waxay ku tacalluqdaa in wuxuu rabbi raallida ka yahay sharcigee laynaga doonay hase yeeshee mashii'ada kownigii waxay ku tacalluqdaa wuxuu jecel yahay iyo waxaanu jeclaynba gaal iyo islaamnimoba labadaba qadarka iyo mashii'ada kownigii waa ku tacalluqdaa oo nimankan mushrikiinta ah shirkigooda haddaanu rabbi qadarin ma dhaceen waayo ilaaha maalikulmulkiga ee kownko dhan isagu iska leh kownkiisa kama dhaco ilaa maa shaa'ahu wuxuu isagu qadaruu doono mooye wax kale kama dhaco haddii kale waxaa ka laasimi lahaa dee tasarufka iyo talada uu talinaya inay nuqsaani ku jirto oo waxyaabo aanu ogeyn ama aanu raallika ama aanu qadarin inay ka dhacaan baa ka dhalan lahayd laakiin shayga sawaa'an radiyahu aw lam yarda canhu xagga qadarka marka laga eego wax aanu qadarin oo mashii'ada kownigii aanay ku dareerin kama dhaco kownka sharan wa khayran marka low shaaa allaahu mashii'ada ay qirayaan waxay culimmadu yidhaahdeen waa kelimatu xaqin uriida biha baatil waa kelmad xaqa oo baatil loola jeedo dhinac waa ka xaqoo shirkigooda allaa qadaray ilaahay wuu doonay dee kownan wa qadaran ilan qadar la-aan kuma dhicine xaggaa waa ka xaq laakiin baatil bay ku doonayaan oo waxay rabaan inay ka tartiibiyaan kol hadduu qadaray raalli buu ka yaho oo isagaa sidan doonaya walaa yardaa licibaadihi alkufra gaalnimona rabbi raalli kama aha sidaa daraaddeed imaamu shinqiidna waxau odhanayaa muraaduhum bihi ana allaha lama kaana qaadiran calaa mancihim min ashirki wa hidaayatihim ila aliimaan walam yamnachum min ashirki dalla dalika calaa annahu raadin minhum bishirki fii zacmihim waxay ku andacoonayaanoo muraadkoodu yahay in rabbi mar haddaanu isagoo awooda inuu ka qabto gaalnimada oo awooda inuu iimaanka ku hanooniyo kol haddaanu ku hanoonin gaalnimadiina aanu ka mancin waxay leeyihin waxay daliil u tahay inuu raalli ka yahay siday ku andacoonayaan saxna maaho waa xujo baatila oo aan daliil lahayn marka calaa kullin ilaahay waa qadaray laakiin qadarka uu qadaray looma daliishan karo inuu raalli ka yahay waxa macaasida iyo dunuubta la yidhaahdana laa yuxtaju bilqadari cala almacaasi waalmacaayib waxyaabaha xun iyo macaasida iyo dunuubta la gelayo qadar looma xujaysto waayo dee ikhtiyaarkaagaad ku samaynaysaaye laguguma khasbin allah waxaa uhi qul waxaad tidhaa nebi muxamedow falilaah alla ayuunbay u sugnaatay alxujatu xujada albaaliqatu xeesha dheer leh xujada dhammayska tiran ee baliiqa ee cudurdaar oo dhan jaraysa ee goynaysa waa xujada rabbi oo macnuhu waxa weeye ilaan waxaa la yidhi qul hal cindakum min cilmin fatukhrijuuhu lana mana hayaan kol haddaydaan idinku xujahayn dee falilaahi alxujatu albaaliqa xujada xeesha dheer ee baliiq ee dhammayska tiran allah iska leh falow shaaa rabbi hadduu dooni lahaa ay hidaayatakum hanuunkiinna la hadaakum waa idin hanuunin laha ajmaciina xaalatiin dhammaantiin laakiin ma doonin kulligiin inuu idin hanuuniyo qul waxaad ku tidhaa nebi moxamedow halumma balkeena shuhadaa'akum markhaatiyadiinna alladiina markhaatiyadaas oo yashhaduuna ka markhaati kacaya ana allaha in alla xarama u xarimay haadaakani waxyaabaha aad xarimaysaan ee isu diidaysaan eed mancideen inuu rabbi xarimay bal markhaatiyada ka markhaati kacaya keena ilaahay waxau idhi fa in shahiduu hadday taa ka markhaati kacaan oo been ay maragga ku furaan falaa tashhad ha ka markhaati kicin nebi maxamed oo adigu macahum iyaga la jirkooda oo ha ku raacin walaa tattabic hana raacin ahwaa'a aladiina kuwii hawooyinkooda iyo rabitaankooda ay jecel yihiin kuwaasoo kadabuu beeniye biaayaatina walaa tattabica raacin ahwaa'a aladiina kuwii hawooyinkooda iyo rabitaankooda kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkayaga iyo waaladiina kuwii ha raacin laa yuuminuuna aan rumaynin bilaakhirati aakhiro oo wa hum iyagu birabbihim rabbigoodna yacdiluuna la simaya ay hayrahu hayrkii la simaya min alcadli ama birabbihim can rabbihim rabbigood yacdiluuna ka leexanaya min alcuduul waa aayaddii bilowga inagu soo martay oo kale uma aladiina kafaruu birabbihim yacdiluuna marka macnaha mashhuurka ee jumhuur lmufasiriin ay ku fasiraan waa in yacdiluuna min alcadli oo inaan ilaahay hayrkii ay la simayaan marka cuduulna waa lagu macnayn karaa oo leexashada ah marka waladiina kuwiina hawadooda ha raacin laa yuuminuuna aan rumaynayn bilaakhirati aakhira aan rumaynayn walxaalna aan rumaynayn hum iyagu birabbihim rabbigood yacdiluuna ay la simayaan ay hayrahu cid kale ay barbar dhigayaan oo la simayaan ama can rabbihim yacdiluuna min alcuduul rabbigood ka leexanaya oo xaqa ka baydhaya allah waxau ihi qul waxaa tidhaha nebi moxamedow tacaalow kaalaya atlu aan akhriye eh maa kii aan idinku akhriyee xarama uu xarimay rabbukum rabbigiin calaykum korkiina uu ka xarimay aan idinku akhriyee kaalaya allaa tushrikuu aan idinku akhriyo inaydaan u shariik yeelin bihi alle shay-an shaynaba inaan idaan la wadaajin cibaadadiis marka waxaynu maray allaa tushrikuu in laga bedelo maada mafcuulka waa atluda atluna waa ficil mudaarico majzuuma fii jawaabi alab tacaalowda jawaabka dalabkaasaa lagu jasmiyey atlu oo haddaad timaadaan waan idinku dul akhri ama bedelba laga macnayn maaye waxaa la odhanayaa allah an baa ku jirta tafsiiriye oo bimacnaa ay ah oo macnuhu waxa weeyaan kaalaya an akhriyo wixii rabbigiin idinka xarimay oo maxay ah anlaa tushrikuu ey laa tushrikuu ha la wadaajinina bihi bicibaadatihi ilaahay cibaadadiisa shay a waxbaba oo markaa antii tafsiiriyada ahayd ayaa meesha ku jirta weeyaan macnuhu qul waxaa tidhaha nebi moxamedow tacaalow kaalaya atlu aan akhriya eh waa jawaabu alab maa kii aan akhriya xarama u xarimay rabbikum rabbigiin calaykum korkiina uu idinka xarima aan idinku akhriyaya kaalaya allaa tushrikuu oo waa maxay kaasi allaa tushrikuu ey laa tushrikuu ha la wadaajinina bihi bicibaadati illaahi ilaahay cibaadadiisa shay a waxbaba ha la wadaajinina wa bilwaalidayni wa axsinuu u samafala bilwaalidayni labadii waalidna ixsaanan samafalid oo walaa taqtuluu hallaynina awlaadakum ubadkiinana min imlaaqin yacnii gaajo iyo caydhnimo darteed ha u laynina faqri iyo baahi darteed ha u dilina ubadkiina naxnu annaga ayaa narsuqukum idin arsaaqaynaa idinka iyo wa iyaahum iyagaba idinka iyo iyagaba annakaa idin arsaaqayna ee waxa weeyaan faqri cabsi aad ka cabsanaysaan darteed hawlaynina aayaddan suuratul ancaam waa waxaa ilaahay yidhi walaa taqtuluu awlaadakum min imlaaqin suuratul israna khashyata imlaaq yacni midna waxaa la yidhi min imlaaqin midna khashyata imlaaqin oo caydhnimo cabsi ah ka cabsanaysaan darteed ha u dilina weeyaanta suuratu lisraa tanna min imlaaqin min ajli imlaaqin baahi iyo faqri dartii ha u dilina marka labadaas macne waxay kala tilmaamayaan sida jamalku uu ku tilmaamayo futuuxaatlilaahiyah waxaa kala duwan yacni faqri taagan markaasoo goobjoog oo xaadir ah iyo faqri mutawaqac ah oo macnaha la filanayoon weli dhicin waa kala duwan yihi marka min imlaaqin waa faqri waxa weeyaan xaadira uu taagan marka ah khashyata imlaaqna waa faqri mutawaqaca oo la filanayoon weli dhicin marka sulaymaan aljamal futuuxaadka waxa uu ku yidhi aldaahiru min qowlihi min imlaaqin waa tan suuratu lancaami sida ka muuqata hadalka allaahu yidhi walaa taqtuluu awlaadakum min imlaaqin waa xusuulu limlaaqi lilwaalid waa caydhnimadii waalidka inay u xasishay oo waalidku uu caydhyaho waxba aan u hayn laa tawaqucuhu wa khashyatuh waxse la filanayo oo laga cabsanayo oo soo socda maahee waa waxaasilo oo jooga oo jira oo waa caydh waalidkii fabada'a awala bilcidati birisqi alaabaa'i bishaaratan lahum bizawaali maa hum fiihi min alimlaaq waxaa markaa marka hore lagu bilaabay in loo yabooho loo ballan qaaday aabbayaashii in la arsaaqayo iyadoo loogu bushaaraynayo caydhnimada ay ku sugan yihiin inay ka zuulayso sidaa darteed baa iyaga loo hormariyo naxnu narsuquhum loo yidhi yacni aabbayaashii naxnu narsuqukum baan ujeedaa oo aabbayaashii ah wa iyaahum awlaaddiina waa la dambaysiiyey wa amaa fi lisraa amaa suuratu lisraa fa daahiruhaa annahum muusiruuna waxaa ka muuqata inay aabbayaashu hodan yihiin wa inamaa yakshawna xusuula alfaqri waxay uun ka baqanayaan caydhnimadu inay ku soo darido ku dhacdo mustaqbalka laakiin hadda caydh maaha ee waa ka cabsanayaan caydhnima inay ku timaado marka ubadku u dhasho iyo ubadka faraha badanba walidaalika qaala khashyata imlaaqin wa inamaa tukhsha alumuuru almutawaqaca waxaa uun laga baqaa umuurta la filanayeen weli dhicin unbaa khashyo laga cabiraa fabada'a fiiha bidamaani risqihim falaa macnaa liqatlikum iyaahu waxaa markaa taa suuratul israa lagu bilaabay in ubadka arsaaqdoodii loo damaanad qaaday oo naxnu narsuquhum ubadka la hormariyey wa iyaakum markaa waxaad u laysaan meesha ma jiro kol haddii laydiin ballan qaaday sheekhu markaa wuxuu jamcinayaa uun halkan min imlaaqin waalidkaa la hormariyo naxnu narsuqukum wa iyaahum ubadkiina waa la dambaysiiyey taa suuratul israa ee khashyata imlaaqna ubadkaa la hormariyo naxnu narsuquhum wa iyaakum waalidkana waa la dambaysiiyey marka wuxuu yidhi sababtu waxay tahay marna waalidka loo soo hormariyey marna ubadka ciladeedu waxay tahay markay waalidku iyagu caydh ahaayeen caydhnimo ka baqaya oo caydhnimadu mid haysata ay ahayd iyagaa la hormariyey oo laleeyahay waanu idin arsaaqi waalidkii oo haddaad caydhtiin ilaa caydhnimaa haysatee ubadkiina waa la dambaysiiyey markayse iyagu hodan ahaayeen waalidku laakiin ay u baqanayaanun awlaadda iyo ubadkana ubadka ayaa la hormariyey oo laleeyahay risiqooda allah damaanad qaadee ha dilina markaa sidaasaa labada loo kala hormariyey marna waalidka marna waladka allah waxau yihi walaa taqtuluu halaynina awlaadakum ubadkiina min imlaaqin min ajli imlaaqin caydhnimo darteed iyo faqri dartii hawlaynina waa faqri xaasil ah maaha ku laga baqa qabo naxnu annaga ayaa narsuqukum idin arsaaqana idinkoo waalidkii aya wa iyaahum iyagoo ubadka aba walaa taqrabuu ha u dhowaanina alfawaaxisha macaasida foolxumada badan sida zinada iyo liwaadka maa dahara wixii muuqda minhaa fawaaxishta xaggeeda iyo wamaa batana wixii qarsoonaadaba walaa taqtuluu halaynina annafsa naftii ha dilina allatii naftaasoo xarama allaahu alla uu xarimay ilaa bilxaqi xaq in lagu gooyo mooye si kale uu xarimay oo naftii naf disha ama waxa weeyaan diinta ka ridowda ama isagoo reer la gogol dhaafa yacnii arrimihii dee banaynayay nafta in la dilo inuu qofku gala mooye sabab la-aan dhiig la dhowray dhulkaa ugu daadinina ilaahay waxau ihi daalikum kiinaa lasoo sheegay ayaa wasaakum allah idinkula dardaarmay bihi madkuurka lacallakum tacqiluuna likay tacqiluu si aa u garataan oo xaqa iyo wanaagga u fahamtaan walaa taqrabuu ha u dhowaanina maalal yatiimi agoonta xoolaheedii ha u dhowaanina ilaa bilatii hiya axsan ilaa bilatii ay ilaa biariiqati alatii dariiqadii mooye wax kale ha ugu dhowaanina hiya iyaduba axsanu wanaagga badan xataa yabluqa ilaa uu ka gaadhayo agoonku ashuddahu adaygiisoo macnaha uu ka qaangaadhayo rushdi iyo hanuun iyo hagaagna laga arkayo oo waa labada shardi ee xoolaha loogu dhiibi karo inuu qaangaadh taabo galay noqdo iyo inuu qof rashiida oo xoolihiisa maamulan kara uu yahay markaa qaangaadhka xataa yabluqa ashuddahu xagga rushdiga iyo hagaagga iyo hanuunkana fa in aanastum minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum waa aayaddaa kalaa tilmaamaysa haddii aada hanuun iyo hagaag aad ku aragtaan inay waxooda maamulan karayaan dee xoolahooda u dhiiba kol hadday qaangaadheen maamulanna karayaan ilaan qof qaangaadhaa jira oo haddana xoolihii aan maamulan karayn oo baabi'inaya loo dhiibi maayo kaa halkan xataa yabluqa ashuddahu jamalku waxa uu futuuxaadka ku odhanayaa xataa yabluqa ashuddahu laysa gaayatan linnahyi id laysa almacnaa faidaa balaqa ashuddahu faqrubuuhu waxa uu yidhi xataa yabluqa ashuddahu gaayo uma aha nahyiga walaa taqrabu xoolaha agoonta ha u dhowaanina gaayo iyo gebagaba ama nihaayo uma aha waayo macnaha muraadkee la doonayaa ma aha dee hadduu qaangaadho faqrubuuhu u dhowaado sidaa doontaan ka yeela macnuhu ma aha lianna haadaa yaqtadii ibaaxata akli lwaliyi lahu bacda buluuqi sabiil waayo taa haddii gaayo looga dhigo waxay keensanaysaa in weligii xoolaha agoonka u maamulayey loo baneeyey qaangaadhkiisa dabadii inuu siduu doono ka yeeluu cuno taasina muraadka ma aha bal huwa gaayatu limaa yufhamu min annahyi bal xataa yabluqa waxay gaayo u tahay iyo dhammaad waxa laga fahmaye nahyiga kaannahu qiila ixfaduuhu waxabay ka dhigan tahay in la yidhi u ilaaliya xoolaha agoonta xataa yasiira baaligan rashiidan ilaa uu qaangaadh hanuunsan oo hagaagsan ka noqonayo fa xiinaidin sallimuuhu ilayh markaa dee u dhiiba xoolihiisa oo dee allah waxau yihi wabtalu lyataama xataa idaa balaguu nikaaxa fain aanastum minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum marka buluuqu nikaax iyo mu'aanasatu rushdi labadaa shardi baa lagu xidhay macnaha uu sheekhu markaa taxliilinaya ama uu ka jawaabaya waxa weeye haddii la yidhaahdo walaa taqrabuu ha u dhowaanina maalal yatiima agoonka xoolihiisii ilaa bilatii hiya axsan ta wanaagga badan mooye si kale ha ugu dhowaanina xataa yabluqa ilaa uu gaadhayo ashuddahu adadaygiisa yacnii ilaa uu ka gaadhayo ha u dhowaanina waxaa la moodi lahaa kol hadduu adaygiisa gaadho in loo dhowaan karo mar walbana loo dhowaan maayo waa laga dheeraanayo xoolahooda xaqdarro lagu cuni maayo laakiin haayadu waxa weeyi u ilaaliya intuu ka qaangaadhayo marka uu qaangaadhe uu hanuunana u dhiiba taa weeyaan marka haayada xataa yabluqa siyaaqa nahyiga waxa laga fahmayey xataadu gaayo u tahay ee qurbaanka gaayo uma aha si aan macno faasidi uga dhalan walaa taqrabuu ha u dhowaanina maalal yatiima agoonka maalkiisii ilaa bilatii ilaa biariiqati alatii waddadii mooyaana tu kale ha ugu dhowaanina hiya iyaduba axsanu wanaagga badnayd oo macnaha una ilaaliya xoolaha xataa yabluqa ilaa uu ka gaadhayo agoonku ashuddahu ad adaygiisa oo qaangaadhka ah uu kana hanoonaye ka hagaagayo markaa dee fadfacuu ilayhim amwaalahum baa taallo oo xoolahooda gacanta ka saara wa awfuu oofiya alkayla miisida iyo walmiisaana miisaankaba bilqisti cadaalad ku oofiya oo ku dhammaystira oo dadka xuquuqdooda waxbaha ka nuqsaaminina laa nukallifu ku kallifi mayno nafsan nafna ilaa wuscahaa karaankeeda iyo awooddeeda mooye waxaanay karayn ku kallifi mayno ku dhibi mayno oo ruuxu isagoo wafaagii wafayntii iyo dhammaystirkii ku dadaalaya waa basharoo waa bani aadama wixii seega een la dareemayn loo qabsan maayo inta karaankiisa hadduu dadaalo allah waxa uhi waidaa qultum markaad odhanaysaan ama aada hadlaysaanna facdiluu cadaalad fala cadaalad ku hadla walow kaana haba ahaado almaquulu lahu aw calayhi sida jalaaliinku uu soo qadarayo ka hadalka lagu odhanayo ka hadalka loo odhanayo ama isaga korkiisaba lagu odhanayo lahu aw calayhi haba ahaada kaasi daa qurbaa dhowaansha mid u saaxiiba yacni kan loo hadlaye maragga loo furayo ama lagu furayo ee dushiisa laga hadlayo haba ahaado ku kuu dhowe cadaaladda un laasima oo dhinacna ha u eexanina oo ha u ilanina wa bicahdillaahi ilaahay ballantiisana awfuu oofiya daalikum kiinaasaa wasaakum oo idiin dardaarmay rabbi bihi maaga daalikum kiinaasu wasaakum idin dardaarmay bihi madkuurka lacallakum tadakaruuna likay tadakaruu si aad u waantowdaan oo wax ugu qaadataan allah waxa uu idhi wa anna haadaa kani oo diinkaa xaqee laydinku baaqay awaamirta laydin siiye nawaahida laydinka reebay iyo diinta xaq oo dhammaanteed lagu toosnaado wa anna haadaa kaasi siraadii waa jidkaygii mustaqiiman xaal uu yahay mid toosan ee fattabicuuhu raaca oo walaa tattabicu subula wadiiqooyinka yaryar ee ka baydhaya ha raacina oo fatafaraqa dabeed ay idinkala leexato hiya subushaasi bikum idinka can sabiilihi ilaahay jidkiisa ay idinkala leexato dee haddaad subushaa iyo wadiiqooyinkaa martaan oo fatafaraqa waxa uu jalaalaynku odhanayaa waa min xadfi ixda taa-ayn oo ay fatatafaraqa bikum ay tamiila ayuu odhanayaa waa min almayl leexashadii ah marka ay tamiila bikum macnuhu markaa waxa weeye jidkaa toosan ee xaqee alla idiin tilmaamay ku toosnaada oo wadiiqooyinka ka baydhaya ha raacina jidkaa toosan si aanay idinkala leexan wadiiqooyinka oo aanay idinkala baydhin daalikum wa anna haadaa kaasi siraadii waa jidkaygiibaa alla u yihi mustaqiiman xaal uu yahay mid toosane fattabicuuhu jidkaa toosan ku toosnaadoo raaca oo walaa tattabicuu ha raacina assubula wadiiqooyinka yaryar ee ka baydhaya kaa toosan oo fatafaraqa ay fatatafaraqa dabeed ay idinkala leexato idinkala baydho hiya subushaasi bikum idinka can sabiilihi ilaahay jidkiisaa toosan subushaa iska ilaaliya si aanay sabiilkaa keliya xaqaa idinka leexin daalikum madkuurkiina alla soo sheegay ayaa wasaakum idinkula dardaarmay rabbi bihi madkuurka lacallakum tattaquuna likay tattaquu si aad alla uga baqdaan culimmadu waxay yidhaahdeen lacallakum tacqiluuna lacallakum tadakaruuna lacallakum tattaquuna tattaquuna waxaa looga hormariyey tacqiluuna iyo tadakaruuna liannahumaa min asbaabi taqwa in wax la garto caqli fayow la yeesho in la waantoobo wax la qaato ayay ka dhalanaysaa in taqwo lagu toosnaado rabbi laga baqo sidaasaa loo kala hormariyey saddexdaba wa anna haadaa siraatiina sidaynu horeba ugu soo marray yukhrijuhum min adulumaati ila annuuri waxaa laga qaadanayaa waxdatu ariiqi alxaq wa tacadudi turuqi albaatila dariiqa xaqee alle ku gaadhsiinaya midnimada uu mid yahay iyo duruqda baatilka ah farabadnaanta ay fara badan yihiin ayaa laga qaadanayaa subusha iyo siraadka mufrad laga dhigay nebiguna sala allahu calayhi wasalam sida xadiidkii ibnu mascuud ee saxiixa ku sugnaa aayadda markuu nebigu akhriyey wuxuu ku bayaamiyo aayadda ku caddeeyey khata khatan mustaqiiman xariiq dheeroo toosan buu nebigu sidaa u jeexay markaasuu hareerihiisiina wadiiqooyin iyo xadhiiryo yaryar oo ka qallooca ayuu ka jeexay oo ka baydhaya markaa nebigu waxa uu tilmaamo uu yidhi dariiqaa toosani waa jidkii ilaahay ee toosnaa ee raaca wadiiqooyinkaa yaryar ee ka baydhayaana waa duruqdii shaydaanka oo mid walba madaxiisa waxa taagan shaydaan dadka ugu baaqaya oo le soo baydha xaqi waa kan ee iska ilaaliya allah waxa u ihi uma aataynaa muusa alkitaaba tamaama cala aladii axsana watafsiila likuli shay uma aataynaa dabeed waxaanu siinay ba alla u yihi muuse nebi muuse alkitaaba kitaabkii towraad ahaa baanu siinay tamaama liajli itmaami nicmatina tamaamna waa masdaro bimacna alitmaam oo tamaaman ay liajli itmaami nicmatina waxaanu kitaabka towraada u siinay nicmadayada dhammaystirid aanu ku dhammaystirayno darteed cala aladii kii korkiisa aanu ku dhammaystiranno axsana wanaagga sameeyey oo nebi muuse calayhi salaam iyo wa tafsiila yacni waxa weeyaan kala dhigdhigid iyo caddayn lagu caddaynayo darteed likulli shayin shay walba kitaabka towraada lagu caddaynayo iyo wa hudan hanuun dartii iyo waraxmatan naxariis darteed ayaanu kitaabka towraad muuse u siinay lacallahum waxay mudan yihiin markaa reer banuu israa'iil iyo nimankii towraad loo soo rogay biliqaa'i rabbihim rabbigood la kulankiisa yu'minuuna inay rumeeyaan bay mudan yihiin ama lacallada tii bimacnaa yacni kay ee tacliilka ahaydba ka dhigo lacallahum biliqaa'i rabbihim yu'minuuna ay likay yu'minuu biliqaa'i rabbihim si ay u rumeeyaan rabbigood liqaha iyo la kulankiisa wa haadaa kana alle waxa u ihi kitaabun waa kitaab waa kitaabkii qur-aanka ahaaye tankiirkuna waa litafkhiim oo maqaasida wax loo nakireeyo weynayn shayga la weynaynayo iyo tacdiim baa ka mid a tankiirka kitaab markaa waa tacdiim iyo weynayn marka wahaadaakani kitaabun waa kitaab weyn waa qur-aankii kitaabka oo anzalnaahu waanu soo dejinnay kitaabka oo mubaarakun la barakeeyey ee fattabicuuhu raaca kitaabkaas oo wattaquu alla ka baqa lacallakum turxamuuna likay turxamuu si laydinku naxariisto an taquuluu waxaad ku sababaysaa anzalnaahu oo kitaabka waxaanu u soo dejinnay an taquuluu lianlaa taquuluu si aydaan u odhan innamaa unzila waxaa uun lagu soo dejiyey alkitaabu ay ilkutubu ashwaa jinsiye kutubihii hore calaa daa'ifatayni laba kooxood unbaa lagu soo dul dejiyey labada kooxood oo min qablina anna ka hortaya ahaaday macnaha kutubtii towraad iyo injiil dee laba kooxood oo naga horreeyo yahuud iyo nasaaro uunbaa lagu soo dejiyey si aydaan u odhan wain kunnaa intu waa mukhafafa min asaqiile wa ina alamra washaana xaalkii arrinkuna wuxuu ahaa kunnaa waxaanu ahayn can diraasatihim kuwaasi akhrintooda ay akhriyayaan kutubtoodaas laghaafiliina kuwa moogan baanu ahaynoo dee luqadooday ku akhriyayeen oo isku afba maanaan ahaynoo wax alla waxay akhriyayaan kuwa fahmaya oo garanaya mabaanaan ahayn si aydan taa ugu cudur daaran ayaa kitaabka qur-aanka ee afcarbeedka ku soo degay laydinku soo rogay aw taquuluu aw lianlaa taquuluu ama si aydaan u odhan baa kitaabka qur-aanka laydinku soo dejiyey si aydaan u odhan low annaa haddii annaka unsilana lagu soo dejin lahaa calaynaa korkayaga alkitaabu ay ilkutub kutubaha hore haddii annaka nalagu soo rogi lahaayoo naloo soo dejin lahaa lakunnaa waxaanu ahaan lahayn ahdaa kuwa ka hanuun badan minhum iyaga kuwa reer bani israa'iil ee kutubtii towraad iyo injiil ka hor yimid ee beeniyey annakaa ka hanuun badnaan lahayn haddiina lagu soo dejiyo kutubta ah alla waxau uhi faqad jaa'akum alla ilaahay dhab ahaan waxaa idinku yimid bayinatun xujo cad oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaato qur-aankii ah wa hudan iyo hanuun baa idin yimid iyo waraxmatu naxariis faman adlamu haddaba yaa ka dulmi badan laa axada adlam cid ka dulmi badani ma jirtee minman ruuxyaa ka dulmi badan kadaba beeniye biaayaati illaah ilaahay aayaadkiisa beeniye oo wasadafa ka leexday canhaa aayaadka sanajzi waxaanu ku abaalmarin doonaa aladiina kuwa yasdifuuna ka leexanaya can aayaatinaa aayaadka iyaga kuwa ka leexanaya su'al cadaabi cadaabka u xun baanu ku abaalmarin doonaa bimaa kaanuu bisababi kownihim aanshahay ahaayeen sababkiisa ayaananu cadaabkaa ugu abaalmarin doonaa yasdifuuna kuwa aayaadka ka leexda ay ahaayeen